waxaa magaalada muqdisho maalintii shalay ka dhacay dibadbax ballaaran oo ay dhigeen dadka shacabka ee ka soo horjeeda dhulboobka ay wadaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka dibadbaxyada ugu xooggan ayaa waxay ka dhaceen xaafadda soonikey oo ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana isku soo baxan ka qayb qaadanayey inta badan dadka ee dowladda federaalka dhulkooda xog uga barakicisay islamarkaana ay guryahooda ka burburisay dadkan ayaa waxay sheegeen barikicintooday ka dambeeyaan shakhsiyaad taageera ka helaya dowladda federaalka iyagoona tilmaameen awood loo sheeganayo waxayna sidoo kale dadkani tilmaameen maray warbaahinta la hadlayeen in dhulay muddo fog degnaayeen laga qaxiyey waa kuwani qaar ka mida dadka dhigaya dibadbaxyada looga soo horjeedo dhulboobka ee dowladda federaalka ku wada bulshada iyagoona ka waramaya sida foosha xun ee dowladdu la dhaqantay dadka waxayna sheegeen inay xaqooda ku dhacsan doonaan gacmahooda waa dhibaato ay nagu haayaan dadka haysta shaatiga dawladda nagu dhacaya war annagu dhulka aan u doodaynaaho maahan xero dawlo ma ahan xero gaashaandhig ma ahan xero ninka la dhihi jira wasaaradeed ma ahan xero caafimaad qof aan caawi debka shida karin oo waa hore boos gatay ee degay inuu rabo inuu cambuulada ka qaato ilmahan oo faraqa ku qaada yidhaah war xaggee loo wadaa dadkan may soomaali ahayn annagu ma yuhuud baan naha ayaguna ma soomaaliya hadda annagu soomaaliyaanna etoobiyaan ma nihin dhulkeenna xaqa baa u leennaha dadkayaa laysku laayin yaa nima shala soo cararay ee kaymbaydhin ay ku galaan dhulkeenna ay rabaan dhul sharciya ee dukumiinti ah waa qaadanayna ayowna dhihin hadday dhacdana waa ku dagaalamaynaa waa ku dagaalamaynaa nafteenna maalkeenna ninku yimid nafteenna xaqaan u leennaha inaan iska daafacno waana iska daaficaynaa waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayey dhulboobka ay wado dowladda xasan sheekh maxamuuda waxayna middaasi keentay in dad badan oo shacab danyar ah ay bannaanka soo istaagaan isla markaana ay noqdaan dad hoylaan ah